awlan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaan markaan ka hadlo xaaladda isbitaalka uu ku sugan yahay kiiskan oo maanta la xiriira shilka baabuurka uu sababay isbitaalka gobolka baay ee isbitaal weynaha waxaa soo gaaray tiro gaaraya afariyo toban qofood oo dhaawac ah afariyo tobankaas qofood oo soo gaaray isbitaalka waxaa la socday dhowr qofood oo tiradooda ay gaarayaan shan qofood oo dhaawacyo fudud ah balse laakiin shantaas qofood dhaawacyadooda fudud waxaa loo sameeyey daryeel dib ay lugahooda guryahooda ugu laabteen laakiin afariyo tobanka qofood waxay noqdeen afariyo toban oo dhaawacyadooda ee dhakhaatiirta ay markaasi go-aan ku gaareen in la seexiyo marka isbitaalka guud ahaan afariyo toban qofood ayaa noo seexatay oo markaasi dhaawacyadooda ay yihiin dhaawacyo halis ah markaan kala qaado iyaga naftirkooda afariyo tobanka afar qofood ayaa dhaawacyadooda aada halis u ah marka laga reebo toban qofood oo dhaawacyadooda iska normal ah oo iska caadiya afarta qofood waa afar qofood oo dhaawacyadooda kasoo gaaray dhinaca madaxa iyo xabadka dhimasho markaan ka hadlo dhaawaca isbitaalka la keenay wax dhimasho aan looma keenin laakiin waqti xaadirkan isbitaalka waxaa ku dhintay oo dhaawaca halis uu ahaa madax kasoo gaaray qof dumar ah oo da-a ayaa isbitaalka hadda uu ku dhintay markaasi dhimashada anaga waxaan dhigi karnaa isbitaalka hal qofood in isbitaalka gudihiisa dhaawacaan lagu keenay laakiin isbitaalka gudihiisa uu ku dhintay tirada dhaawacyada ee halkaa gaaraya haatan xaaladoodu waa sidee sidayse u kala daran yihiin maxaa faahfaahina dhaawacyada guud ahaan sida hadda aan sheegay afar iyo tobanka isbitaalka lasoo gaarsiiyey marka laga reebo afartaas qofood oo mid ka mid ah hadda uu dhintay oo ku dhintay qeybta i c u-ga amaba qeybta la yidhaahdo intensive care unitka la yidhaahdo oo dadka halista la seexiyo dhaawacan kana soo gaaray madaxa iyo xabadka marka laga reebo saddexda kale dhaawacyo idagana waa halis waxay koome ay ku jiraan isla qeybtaas ayay jiifaan tobanka kale waxaa loo qeybiyey qeybaha kale oo dadka caadiga ah la seexiyo kuwaas dhaawacyadu waa dhaawacyo aada iskaga fudud waa gartay marka ma jiraan maamulka heer gobol heer degmo oo arrintaa idinkala shaqaynaya ee dad xaaladooda oo aad wax ka qaban la-adyihiin xaaladda guud ee dadka ugu daran ee bukaanada
walle hadda dhaawaca horta maadaama oo shilka uu dhacay waqti dhow uu dhacay haddana ay saacadda ay abaarayso labada iyo barka duhurnimo waxaa markaasi maamul maamulka degmada ayaana soo booqday iyo maamulka gobolka iyo wasiire ka tirsan koonfur galbeed gaar ahaan hadda waxaa nala joogo wasiirka ku-xigeenka caafimaadka ayaa nala jooga waqtiga shilka uu dhacay ilaa hadda oo xitaa asaga naftirkiisa dhinac uu ka shaqaynayay shaqada dhinac uu ka waday golofis uu gashtay uu shaqaynaya hoosha uu dhinac uu ka waday wasaaradda caafimaadka wasiir ka tirsan oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo nala shaqaynaya sidoo kale waxaa nala joogay wasiirka dhaqan celinta iyo maleeshiyaadka isagana waa dhibkoo nala qaybsanaya waa nala joogay sidoo kale waxaa nala joogay maamulka degmada iyo maamulka gobolkana way nala joogeen isbitaalka hadda wax oo anaga aan isleenahay wax lagama qaban karo bannaanka loo bixinayaa nooma muuqdo bukaanada isbitaalka hadda jiifo dhakhaatiirta khibrada ay u leeyihiin isbitaalkana marka ma dhihi karno alxamdulilah wax oo hadda dawo ayaa naga go-an ma dhihi karno dawoy nagu filan isbitaalka waqti xaadirkan oo bukaanadan lagula tacaalayo way ay noo yaalaan maasha allah